inta badan magaalada jowhar ee maamulka hirshabelle hore uumaysan lahayn xarumo lagu cilad bixiyo aalada kombyuutarka iyo taleefanada qaar balse waxaa haatan u istaagay dhalinyaro reer jowhar ah oo bartay cilmiga ciladbixinta kombyuutarada iyo taleefanada casriga ah injineer yuusuf bashar diinle oo ka mid ah dhalinyarada baratay farsamadan ayaa magaalada jowhar ka hirgeliyey xarun gaar u ah ciladbixinta kombyuutarada taasi oo ku howlan inay ciladbixiso kombyuutarada dadka magaaladani ku nool mar aan booqday goobta ayaa waxa aan kula kulmay maamulaha xarunta caalim combyuutar repair yuusuf bashar diinle waxa uuna radio snaay kaga warbixiyey waxa ku dhaliyey in uu sameysto xaruntan kombyuutarada lagu cilad bixiyo maasha allah xarunta aan ku shaqeyno magaceeda waxaa la yidhaahdaa caalim combyuter an electronic repairs aa la dhahaa waxay ku taalaa xarunta dowlad goboleedka hirshabelle degmada jowhar gaar ahaan waxay ku taalaa laamiga dheer kasoo horjeedka garaashka caliriyaasha ayay ku taalaa waxaan loogu talagalay sameynta kombyuutarada qeybahooda kala duwan sida laptopiska deskitop all in one kombyuutaradan tabletska la dhahayo shaashadaha oo keliya ah xitaa waxaan ku farsameynaa taleefanada waana xarun u qaas ah cilidbixinta kombyuutarada software iyo hardwareba waayahay shaqooyinka aada qabataan ee cilidbixinta kombyuutarada goormaa soo bilowdeen taariikh ahaan ilaa iyo haatan maxaad magaalada ugu guuleystaan is leedahay
cilidbixinta kombyuutarka caadiin waxay soo bilaabatay laba kun iyo labaatan iyo kowdii ayay soo bilaabatay oo aan soo wadnay laakiin si officially xaruntan waxaan u furnay laba kun iyo labaatan iyo saddexdii ayaan xaruntan furnay ka hor laakiin waxaan ku sameyneynay sida caadiyan waxaan ku sameyneynay xaafadaha iyo qofka inuuna soo wacdo oo aan tagna xaruntiisa meeshiisa aan ugu soo sameyno kadib ayaa waxaan ogaanay laba kun labaatan saddex inaan u baahannahay xarun oo aan markaas annaga nagula imaado sidaa darteed waxaan furnay xarun aan ugu magac darnay caalim combyuter and electronic repirs aan ugu magac darnay waayahay xaruntan lagu cilid bixiyo kombyuutarada bal nooga sheekay taariikhda magaalada dadka kombyuutarada idinkastoo caqabadaha idinkaga yimaado haddii ma jiraan kombyuutar aadan ku guuleysanin oo xarumo kale miyaa jira ood gudbisaan sidee magaalada wax qabtirtaan cilidbixinta kombyuutarada
wallaahi horta kombyuutar waa la cilid bixina haddii la dhaho horta dhowr marxaladoodoo soo maraa qofka markuu kombyuutarka kuu kaysto in horta kombyuutarkii aa baarto software ahaan iyo hardware ahaan haddii software ay tahay qofka waxaan u sheegnaa inuu kombyuutarkiisa cili software uu qabo markaasna isla waqtigaas haddii uu na sugi karo ciladii markaas waxaan isku daynaa inaan isla bartaas uga xalino anagoona waqti badan ka qaadanaynin haddii ay noqoto cilada hardware waxaan ku sameynaa kombyuutarka check up dheer ayaan ku sameynaa anagoo isticmaalayna saacadaha wax lagu cabiro sida multimeter saacadda loo yaqaano anagoo isticmaalaynayo electronic componentska kale ee lagu ogaado kombyuutarka dabkiisoo kale lagu ogaado waxaa jirta saacad la dhahaayo d c power oo la saaro motoorka kombyuutarka sheegaysan inuu dabka dhintay iyo in kale marka haddii kombyuutarka oo kale tusaale ahaan uu power diet yahay oo dabkiis uu dhintay dabkiis in dib loo soo celiyo waxay qaadan kartaa in muddo ah qofkaasoo kale waxaa loo sheegaa inuu imaado maalin kadib ama laba maalin kadib sida markaas anaga aynala tahay qaabka u xali karno waa xaruntii ugu horeysay ee lagu sameeyo cilidbixinta kombyuutarada oo laga hirgeliyey magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle